agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha maamulka somalilan nafiso maxamuud shirwac ayaa xerigga ka jartay elbiyood ay wasaaradda ka hirgelisay deegaanka ijaara ee gobolka gabiley munaasabadda xerig jarka ceelbiyoodka ayaa waxaa agaasimaha ku wehlinayay xildhibaano maamulka gobolka gabiley agaasimiyaal iyo odayaasha deegaanka nafisa maxamed shirwac agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha maamulka somalilan iyo qaar ka mid ah xubnaha goobjooga ahaa munaasabadda xirig jarka ayaa si wadajir ah ugu hadlay ahmiyadda ceelbiyoodkan oo u leeyahay bulshada wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha jamhuuriyadda somalilan waxay u xil saaran tahay oo ay qaranka uga wakiil tahay biyaha dalka oo dhan soo saaridooda iyo maxay tahay horumarintooda iyo dhismahooda iyo dib u habeyntooda iyo hirgelintooda intaba iyadaa mas-uul ka ah wasaaradda horumarinta khayraadka biyuhu iyada oo fulinaysa siyaasadda madaxweynaha dabcan ka wasaarad ahaan waxay mas-uuliyadu naga saaran tahay sidii ay dadka dalka jamhuuriyadda somalilan guud ahaan ku nooli ay u heli lahaayeen biyo nadiifa oo ku filan oo ay cabbaan dadka iyo xoolaha iyo beeraha iyo xataa ugaadha xataa quraanjada dhulka joogta dabcan mas-uuliyad baa naga saaran kan maanta aynu xadhiga ka jarayno ee deegaanka ijaara waa dhaam casri ah oo ay u dhammaystiran yihiin adeegyadii bulshada oo dhan dhaamkani wuxuu qaadayaa lixdan kun oo kubig mitir oo u dhigma saddex boqoloo kun oo foosto
mahad alla kabacdi waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay inuu dhaamkani suurto galo ugu horreeyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan wasaaradda khayraadka biyaha iyo dadka deegaanka oo suurtogeliyey dhulka intan leeg inay wakfiyaan oy bixiyaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa si aan la soconno baahi weynoo biyood baa waxay ka jirtaa deegaankan waxaa laga yaabaa biyaha ku jira dooxa agamsaha iyo arabsiyo iyo ceelka dameero boob iyo geed ballaadh wax biyo oo u dhexeeya ee deegaankal ma jiraan galbeed marka loo jeedsana waa kadaalika weeye markaa baahi weyn oo biyood baa halkan ka jirtay deegaankan waa deegaan xoolo dhaqata beeraleya xoolahay dhaqdaana waxay u badan yihiin runtii looda iyo adhiga oo muddada masaafada ay u tegi jireen ay ahayd muddo masaafadeeda aada u dheer tahay marka shan iyo toban kilomitir oo sii socda iyo shan iyo toban soo socda lagu daro neefka xoolaha wakhtiga jiilaalka runtii dhibaato fara badan ayay ku noqonaysay markaa dadii dunyaba inay runtii ka faa'iideysan doonaan ayaynu xadilaalaada u rajaynaynaa ceelbiyoodkan oo ka mid ah mashaariicda uu maamulka somalilan ka fuliyey gobolka gabiley ayaa meesha ka saari doono baahida biyo la-aaneed ee ka jirta deegaanka ijaara